waddooyinka dhex maro xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne iyo hayaanta hooyadan burbursan dadkiiyo baabuurtan iyo dhibaato ka qabeen maristiyo maadaama ay muddo an xilna wala reedan dhisow ee xiliyada roobabkana lang maro korno waddooyinkan bulshada degan xaafadda kooshin ee magaalada beledweyneya ishilqaami sidii oon dhisida lahayana waddooyinka burbursan walina hadda miilfayla mara ay tahay ilaa iyo waddo diirasa boqol iyo afartan miter iyo ona kaaladaayaan dadka deegaanka ku jeeda si aqabadaha waddadaas lakanqabay maryland kusaara waxaana ku mid a shacabka xaafadda kooshin ee magaalada beledweyne iyo weliba ku hadalena howlo ishilqaanka iyo ka dhisida hayana waddooyinka iyo walaka kalafi walina iyo dal badanaanta dhismahan lakula qeyb qaada waddadan aan dhex joogno oo waxqabadkii laga qabta uu ka muuqdo waxaa la yidhi wax ilu haydaa ilaalo ka dhan waxa u istaagay dadka deggan xaafadda iyo dadka samajeclaa ah oo inay maaragtay sadaqa la baxaan jecel cid walba wax sadaqaysanayday oo inay wax hormarsata rabtay iyo dadkii xaafadda degganaay ama oday ha aado ama dhallinyar ha aado ama culimo ha ahaado ama caamo ha aado ama haween ha aado ayaa u istaagay alxamdulilah meel fiicanay noo maraysaa waad ujeediinoo maaragtay boqolkiiba siddeetan iyo shan waxaa la dhihi karaa waa waa ku guulaysan hadda meeshii aan aan fokiska saarnay oon aan ahayd in maaragtay aan siday tahay aan ka bedelno meel fiicanay noo maraysaa haddana waa sii wadaynaa cidda hawshaan qabatayna waa dadka xaafadda iyo dadka muxsiniinta oo waddada maro meeshaan waxaan koow leenahay horta dadku hadduu isku tashto oo isugu isxilqaamo saana wax u qabsanayaa war cidna nooma maqno ceelna noo maqonin horta dad islaamaho ama gobolka hiiraan joogta ama meel kasta joogta horta haniyo intay iska baaraan jeebkooda ha kala soo baxaan tan kale saan mugii wax loo qabtay ciddii islaamo hadda wax ku darsani waa sadaqa jaariya xoolihii la yiri waaye wax qofka islaamka wuxuu leeyahay wax uu iska sii hormariya waa waxa yaallo ma lahan asagu marka waxaan codsanaynaa cid kastoo islaama oo wax tari karto oo sadaqa jaariya wax ku darsani waxa nagu darsato inta islaamahoo dayacanna ha ku darsato waddadana waa waddadii hilikeliyo oo ummadda nabi maxamed oo halkaa degan ummaddaa halkaa deganoo ama buulixuubay degan ama hoodley ka timaada ama raadeer degan waddadii rubadda ka hayso oo meelay ku guuraan iyo meelay maraan weysay oo meelay ku soo noqdaan weysay maamul iyo haayad naga kaaftay markaan weynay annaga ayaa isku xilqaanay annaga ayaa fadhi ka kacnay cid noo maqan ma laha nini aan isku tashanno annagoo talada ilaahay wuxuu ka soo saaray inaan intaan ilaahay naga soo dhex saaro oona awooddaaynu intaa noqoto waxna waa noo dhiman yihiin intaanna ilaahay baa noo barakeeya oona siiyey caqligaan iyo xeefteennaana ku keensannay intii keento alla cafiyo waxaan nahay bulshadii degmada aan ka mid nahay maadaama markaan meeshaan ay saas culaysyo badanna qabteen waddada darteed inaan anagu isku tashanno waddooyinka aan samaysanno muxuu ahaayey wixii hadda culaysa oo maaragtayna qabtay ananugu ka tashanno maadaama bulsho weyn culimo owdiin ganacsato kulli dhallinyaro aqoonyahan wixii xaafadda joogoo dhan waxaan ka tashannay inaan wax iska qabanno maadaama waddadii naga hallaawday waddooyinka naga hallaabeen wax aan hadda maaragtaayey wax noo qabtoon isku hallaynaana ayna jirin sidaasaan damacnay howshaasaan ku tala jirnaa waa taas howl aan qabannay hadda adiga dhul ilaa waxaan hadda dhisnay boqol iyo afartan mitir ah ayaan dhisnay weli aalaanana wax badanaa noo dhimman waxaan rajaynaynaa marka inaan intaas dhammaystirno shacabka magaalada beledweyne ayaa muddooyinkan wadan dadaala si islaqaanya ka dhisidayana waddooyinka burbursan oo caqabado badan iyo kula kulmaayana